shilkan gaari oo ka dhacay magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari ee sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qaar ka mid a rakaabkii saarnaa gaariga gaariga shilka gale ayaa ka baxay magaalada garowe ee gobolka nugaal waxa uuna u socday magaalada boosaaso wararka ayaa sheegay in shilkan uu ku dhintay hal ruux kaas oo ahaa bara jaamaadeed oo lagu magacaabo yuusuf cabdiraxmaan jaamac kaas oo wax ka dhigayay jaamacad ku taalla magaalada garowe waxaana dhanka kale dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray saddex ruux nin ka mid ah dadkii ka badbaaday shilka oo warbaahinta u warmayay ayaa ka hadlay waxyaabaha sababay inuu gaariga shilka galo isagoo dhanka kale faahfaahin ka bixiyey ninka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen anagu waa laba nahay intaasna waa geeriyooda ma garas boosaaso horta kantaroolka waxaa yaran jirnayba gaarihu mugod dhufay kadibna sidii bulaami kaga dhacay ma garas marka aniga ninkaan dhintay labayadu gaariga waa ka baxnay oo waxa weeye goortuu dhacayda daaqadahan ka baxnay ninkaanu marka shii maray gaarigu waa ku dhacay dushurka ka dhacay ilaahay ha u naxariisto shilki shil noocaas u ahaa anaguna garow waan ka baxnay waxaan ka baxnay garow wax ka baxnay boosaasta u soconay shilku gaariga god lu ku dhufay waa le god laamiga dhexdiisa ku yaala gaarigu
dadka dhaawacyada qaba ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada boosaaso halka ruuxa dhintayna la geeyey qaybta meedadka ee isbitaalka shilkan gaari ayaa imaanaya iyadoo dhowr jeer oo horey sidan oo kale shilal sababay dhimasho iyo dhaawac ay uga dhaceen gudaha iyo duleedka magaalada boosaaso waxaana sabab u daraawalad oo gawaarada si xooggan u kaxeeya